ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sideed iyo labaatanka bisha jumaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta arbacaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo maalinkii sagaashan iyo lixaad wada gumaadka ka dhanka ah muslimiinta khaza kooxaha muqaawamada filistiin oo sheegay in khasaare lixaad la gaarsiiyeen askarta yuhuudda dowladda maraykanka oo mar kale difaacday xasuuqa yuhuuddu ka wadana khaza duqaymo uu ruushku ka geystay yukrain oo ay tiro dad ah ku dhinteen sarkaal yahuudi ah oo naxdin darteed ugu dhintay jiida khaza xuutiyiinta oo badda cas ku beegsaday markab uu leeyahay maamulka yuhuudda iyo maxaynu ka ognahay qisada maxbuus amerikaan yahuudi ahaa oo isagoo shahiida ku dhintay xabsiyada alqaacida qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horayno ciidamada yuhuudda ayaa maalinkii sagaashani lixaad waxay wadaan gumaadka ka dhanka ah muslimiinta khaza iyadoona kooxda muqaawamada filistiin ay sheegtay in khasaare lixaad la gaarsiisay ciidanka yuhuudda wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira jiida khaza waxaa inoo soo gudbinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder duulaanka isbaysiga sahayuuniyadda saliibiyadda ee khaza ayaa galay maalinkii sagaashan iyo lixaad oo xidhiir ah waxaana ciidamada yahuuddu ay sii wadaan gumaadka wuxuushlimada ee ka dhanka muslimiinta khaza afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay duqeymaha yuhuuddu ka geysteen bartamaha jiida khaza waxaa la xaqiijiyey inay ku shiideen konton iyo sideed ruux oo falastiiniyiin ah halka duqeymo ka dhacay magaalada rafac iyo deegaano hoos yimaada ay ku shiideen sideed ruux duqeymaha saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuuddu ay ka geysteen jiida khaza waxaa ka mid ah duqeen ka dhacday deegaano ay dad barakacyaal laha degan yihiin oo dhacda duleedka magaalada rafax waxaana ku shiiday ugu yaraan saddex ruux mandiqada jabaaliya ee waqooyiga jiida khaza ayaa sidoo kale ka mid ah goobihii saacadii aynu soo dhaafnay duqeymaha ka dhaceen waxaana duqeen haleeshay guriay dad shacabha degan yihiin ku shiiday ugu yaraan laba ruux bariga khanyonis ee koonfurta jiida khaza ayaa sidoo kale martigelinaysa duqeymaha sahayuuniyadda waxaana inta la ogyahay ay ku shiiday laba ruux sidii ay tabinayaan warbaahinta kasoo waramaysa jiida khaza xaafadda arrimaal ee magaalada khaza ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay duqeen lala beegsaday gaari ay dad shacab ah saarnaayeen inta la ogyahay waxaa ku shiiday hal ruux halkay sidoo kale ku dhaawacmeen afar qof muqayimka nusayraad ee bartamaha jiida khaza diyaarad daron ah ayaa ganta la dhacday goob suuqa oo ay dad shacab ah ku sugnaayeen gelenkii dambe shalay ciidamada yuhuudda ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan afar ruux kuwaasoo iyagoo dhaawaca la geeyay isbitaalada halkaas oo markii dambe ay ku shahiideen xaafadda zaytuun ee bariga khaza ayaa sidoo kale waxay diyaaradaha yuhuuddu ka geysteen duqayn culus taasoo ay ku shiideen shan qof oo shacab ah wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in saacadihii ugu dambeeya duqeymaha yuhuuddu ay geysteen ay ku shiideen boqol afartan iyo toddoba qof halka ay ku dhaawacmeen laba boqol afartan iyo saddex waana guud ahaan deegaanada jiidda khaza الأنبياء ونحن على درب الأنبياء نسير وقتلونا كما قتلوا أنبياء الله وإن شاء الله نلتقي بأنبياء الله في الفردوس الأعلى بلا حساب ونلتقي بالشهداء في حواصل الطير أما اليهود أعداء الله الكافرين لهم الجحيم بإذن الله عز وجل لهم النار بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله لهم نار الدنيا وذل الدنيا وخزي الدنيا قبل نار الآخرة وخزي الآخرة نحن نؤمن بالله وحده لا شريك له قوة الله فوق قوتهم لا إله إلا هو رضينا بما كتب الله لنا رضينا ونسأل الله أن تكون هذه الدماء لعنة عليهم وهي كذلك وسبب في الانتقام العاجل نسأل الله أن ينتقم منهم انتقاما عاجلا هم من ساندهم هم من والاهم هم من فرح بقتل المسلمين dhinaca kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan diyadda khaza ayaa wajahaya xaalad adag iyo dagaallo culus oo lagu dhigbixinayo waxaana marba marka kasii dambeysa sii kordhaya khasaaraha ciidankoodu gaaraya saacadihii lasoo dhaafay waxaa la hadalhayey gaari xamuullow ay ciidamada yuhuudda kusoo rareen maadooyin qarxa ayna doonayeen inay ku qarxiyaan mid ka mid a godadka dhulka hoostiisa ah ee ay sheegeen inay isticmaalaan kooxa muqaawamada laakiin dagaalyahano ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa gacanta kala hormaray ciidamada yuhuudda waxaana ay ganta la dhaceen gaarigii xamuulka ay qaraxyada ku soo rareen ciidamada yuhuudda taasoo keentay in ciidamadii yuhuuddii gaariga la socday halkaasi ku qurbaxaan milatariga yuhuudda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ciidamadooda looga dilay dagaalka jidda khaza uu ka mid yahay sargaal sare taasoo ka dhigan in tirada ciidamada yuhuudda inta ay qirteen ee la diliyey gaarayso boqol sagaashan iyo laba askari tan iyo markii ay gudaha u soo galeen jiida khaza maalintii shalay ayaa ka mid deed maalmihii ugu dhigdaadashada badnaa ciidamada yuhuudda waxay qirteen in laga dilay sagaal askari halka laga dhaawacay labaatan iyo toddoba kale kuwaasoo saraakiil sare ay ka mid yihiin laakiin ila wareedyo warbaahineed oo yuhuudda ka tirsan waxay tilmaamayaan in shalay oo keliya laga dilay koob iyo toban askari oo ay saraakiil ku jireen afhayeenka kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta abuu cubayda oo qoraal soo dhigay beertiisa telegramka wuxuu ku sheegay in saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanadooda ay fuliyeen silsilado howlgallo oo lagu dilay askari yuhuudda gawaarina lagu burburiyey wuxuu sheegay in toddobaadkii tagay ay gubeen afartan iyo laba gaari oo noocyada dagaalka ah ee ay wataan ciidamada yuhuudda isagoo sheegay inay dhimashada ku hubsadeen labiiyo labaatan askari oo yuhuud ah halka tobanaan askari oo ciidamada yuhuudda ka tirsan ay dhaawaceen wuxuu intaa ku daray inay toddobaadkan keliya fuliyeen konton iyo laba howlgallow ka dhacay guud ahaan deegaanada ay soo galeen ciidamada yuhuudda ayna sidoo kale qarxiyeen albaabada laga soo gala afarta god ee ciidamada yuhuudda isku dayayeen inay gudaha u soo galaan marka laga soo taga khasaaraha gaaray ciidamada yuhuudda wuxuu afhayeenka kooxaha muqaawamadu sheegay inay gacanta ku dhigeen diyaarado daroonisa oo ay lahaayeen ciidamada yuhuudda kuwaasoo howlgallo basaslimaha ka waday deegaanada jiida khaza waxaa intaa dheer gantaalada ay ku garaaceen deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan sida magaalada talaabiib ee xarunta maamulka yuhuudda taasoo ay kaga jawaabayeen sida ay hadalka u dhigeen beegsiga dadka maatida ah ee reer khaza dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa ku halcelinaysa difaaca yuhuudda iyo inay taageersan yihiin waxa ay ka wadaan jiida khaza antonia blinken wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in yuhuuddu ay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan sida uu hadalka u dhigay wuxuu sidoo kale sheegay inaanay layahadda helin wax muujinaya in yuhuuddu ay geysteen gumaad wadareed ka dhan ah dadka shacabka wuxuu meesha ka saaray sidoo kale in ciidamada yuhuudda ay si ulakaca u beegsanayaan wariyaasha ka soo waramaya jiidda khaza
في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax ku dhowaad shan ruux ayaa ku dhimatay duqaymo uu ruushku ka geystay dalka yukrain wararka ka imaanaya dalka yukrain ayaa ku waramaya in dowladda ruushka ay duqaymo horle ka geysatay gudaha dalkaasi kuwaas oo sababay khasaare kala duwan ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhimatay duqaymo xooggan oo ay xukuumadda mooskow la beegsatay deegaano dhowr ah oo ku yaala dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan yukrain duqaymaha ayaa saameeyey magaalooyin badan waxaana maamulka magaalada belgrod ee dhacda xuduudda uu ruushku la wadaago yukrain laga soo xigtay in boqolaal ruux ay ka barakaceen magaalada sababo ku aadan duqaymaha ruushka xukuumadaha kiyev iyo moskow ayaa midba tan kale ku eedeynaysa inay dishay boqolaal ruux oo rayid ah xilli dagaalada ka socda yukrain ay soo xogaysteen taliska ciidamada cirka ee yukrain ayaa sheegay in dowladda ruushka ay konton iyo kow saaruuq u soo dirtay dhanka yukrain nidaamkooda difaaca hawadana ay soo rideen siddeed iyo toban ka mid ah sawaariikhdaasi geesta kale sarkaal yahuudi ah ayaa wadna xanuun ugu dhintay marinka khaza mid ka mid ah saraakiisha ciidamada yuhuudda ee duulaanka lugta ah ku qaaday marinka khaza ee falastiin ayaa la xaqiijiyey inuu wadna xanuun u dhintay ka gadaal markii barbarkiisa lagu toogtay oo lagu dilay askari uu taliyo u ahaa xogtan waxaa xaqiijisay warbaahinta maamulka yuhuudda kanaalka labiyo tobanaad ee sahayuuniyadda ayaa warbixin uu soo daawacay ku xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsanaa guutada gifcati oo ka mid ahaa ciidanka uu maamulka yuhuudda soo geliyey marinka khaza mar qura laga warhelay isagoo meyd ah baaritaano lagu sameeyey ayaa muujinaya inuusan qabin wax dhaawac ah balse wadna xanuun kusoo booday uu u dhintay kanaalka labiyo tobanaad ee gumaystaha ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu u adkaysan kari waayey sida ay askartiisu ugu la-anayaan jiidda dagaalka ee marinka khaza waxay tani ku soo beegantay xilli warbixin saacado ka hor ay soo saareen ciidamada gumaystaha ay ku xaqiijiyeen in sagaal kun oo ciidamadooda ka mid ah ay xaalad nafsi ah ka qaadeen duulaankii dhulka ah ay ku qaadeen marinka khaza taliska ciidamada yuhuudda ayaa dhankiisa maanta qirtay in afar askari looga dilay iska hor imaadyo lagula galay koonfurta khaza ugu dambaynna maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa bartilmaameedsaday mid ka mid a maraakiibta u shaqeeya maamulka yuhuudda qaar ka mid a maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa warbaahinta u sheegay inay bartilmaameedsadeen mid ka mid a maraakiibta xidhiirka la leh maamulka yuhuudda oo marayay xeebaha badda cas xilli waaxda difaaca maraykanka ee banticoonka ay digtay cawaaqibta ka dhalan karta weerarada xuutiyiinta hadalka ka soo yaray waaxda difaaca maraykanka waxaa kasii horeeyey bayaan ka soo baxay hay-adda qaabilsan howlaha ganacsiga badda ee dowladda ingiriiska oo ku dhawaaqday inay heshay warbixin tibaaxaysa dhacdo ka dhacday badda cas gaar ahaan meel konton meel dhanka badda kaga beegan galbeedka magaalada alxudayda ee dalka yeman hay-adda qaabilsan howlaha ganacsiga badda ee dowladda ingiriiska ayaa intaasi ku dartay in ay baaritaan ku samaynayaan dhacdadaasi iyadoona maraakiibta kula talisay inay taxadar muujiyaan taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in askartooda iyo kuwa dowladda ingiriiska ay soo rideen labaatan iyo kow diyuuradood oo nuuca daroniska ah sidoo kale taliska maraykanka ayaa sheegay inay ka hortageen saaruuq ay soo rideen kooxda xuutiyiinta maalintii shalay kuna sii jeeday koonfurta badda cas gaar ahaan marinada badda ee caalamiga ah waxa uu intaasi ku daray inaysan jirin wax khasaaro ah oo ka dhashay weeraradaas ay xuutiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee marayay badda cas afhayeenka banticoonka ninka lagu magacaabo batik raider ayaa tibaaxay inay jiri doonaan cawaaqib xumo ka dhalan doonta weerarada xuutiyiintu ay ka geysanayaan badda cas maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda sii kordhisay weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga ee xidhiirka la leh gumaystaha yuhuudda ee isticmaalaya xeebaha badda cas waxaana xusid mudan inta badan shirkadaha leh maraakiibta ganacsiga ee aada dhulka ay gumaystaan yuhuudda ee falastiin ay joojiyeen isticmaalidda badda cas iyagoo taa beddelkeeda safar dheer ku soo mara afrika maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta yuhuudda ee isticmaalaya xeebaha badda cas dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii uu maraykanku ku dhawaaqay isbahaysi ka dhana maleeshiyaadka xuutiyiinta ujeeddada loo dhisay isbahaysiga ayay washington ku sheegtay inay tahay ka hortagga weerarada lagu beegsanayo maraakiibta ay leeyihiin maamulka gumaystaha yuhuudda ee marabiyaha badda cas
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa warin ama isxaaq waa maxbuus amerikaan yahuudi ahaa markii dambena isagoo shahiida ku dhintay xabsiyada alqaacida mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaana baahisay maqaal dheer oo ay kaga sheekaynayso qaabkii uu waarin u qaatay diinta islaamka iyo sida uu markii dambe u shahiiday ku soo dhowaada qaybta saddexaad warbixinno aanu ku eegeyno nuxurka maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما intii uu socday niqaashka dhex marayay walaalaha iyo warren waxaan kaloo kala niqaashnay sida ay reer galbeedka waalidiintooda markii ay gaboobaan ay u dhigaan xarumaha daryeelka halka annaga ka muslimiin ahaan ay diinteenna noo diidaysa inaan waalidiinta ku dhahno uuf waxaan kaloo kala niqaashnay nolosha xayawaannimada leh ee ka jirta reer galbeedka taasoo keenaysa in dadku ay ku mashquulaan khamriga iyo jinsiga heer ay gaarta in dadka maxaariimta ah dhexdooda kala sinaystaan alla ayaan ka magagalnaya waxaasi kadib waxaanu weydiinay halka ay mujaahidiintu taagan yihiin koob iyo toban sano kadib duulaankii maraykanka ee afghanistan dhaqaalihii ugu weynaa ee adduunkana heerka uu maanta marayo waxaan kaloo weydiinay in dadka dhowr ilbiriqsi fashilkooda dadka oo dhammi ku arki karaan ay suuragal tahay inay dagaal ku guulaystaan kelimaadkaas aan soo sheegay ma ahan kelimaad aan mar keliya ku dhahnay isxaaq laakiin marar badan ayaan ku celinay innagoo adeegsanayna asaaliib kala duwan iyo qaabab kala ceen ah sababta aan u soo bandhigayo niqaashka dhex maray aniga iyo walaalkeenna isxaaq waxa ay tahay in qofka akhrinaya taqhriirka aan siiyo suurad dhammaystiran oo muujinaysa sidaan ula macaamilnay isxaaq arrinka aan doonaya inaan tilmaamo waxa uu yahay in mar weliba oo aan arrimahani u bandhiga isxaaq aan indhihiisa ka arkayay inuu warkeenna ku socdo mararka qaar madaxa ayuu foorarinayay isagoo dareemaya ceebta iyo dembiga ay faraha kula jirto xukuumaddiisa goor dambe waxaa bilaabatay inaan kala niqaasho weynaanta allah subxaanahu wa tacaala iyo sida uu ugu garab siinayo addoomihiisa xilliyada ay u baahan yihiin waxaana ku dhiiragelinayay inuu alla weydiisto inuu arrinkiisa fududeeyo maalin maalmaha ka mid ah waxaan siiyey tarjamada aayaddan soo socota si uu u akhriyo
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
sida muuqata aayaddan way saamaysay waxa uu ku qayliyey aniga waxaan ka mid ahay kuwa dayacan wuxuu diiwaan gashaday bogga ay ku qoran tahay tarjamada aayadda ileen walaalaha ayaa siiyey tarjamada luuqadda ingiliishka ee qur-aanka kariimka waxa uu ii sheegi jiray had iyo goor inuu allaah baryo waxa uu bilaabay inuu adeegsado kelimaad ay ka mid yihiin inshaa allah iyo allaahu akbar marka uu gaar noqdo waxa uu aada u akhrin jiray tarjamada musxafka anigu aada ayaan u dareemayay isbeddelkiisa markastoo aan uga sheekaynayo siirada nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo saxaabada si ihtimaam iyo daneen ku jirta ayuu u dhagaysan jiray waxaana xusuustaa inaan uga sheekayn jiray marar badan qisada cumar binulkhadaab radiallaahu canhu oo ka hor inta aanu islaamin ka mid ahaa dadka ugu cadowsan diinta islaamka waxaan xusuustaa arrimahan aan soo sheegay waan ugu celcelin jiray inta aan ku jiro fadhiyada taxqiiqa ama su-aalo weydiinta fadhigii ugu dambeeyey ee aan la yeeshay ka hor inta aanan ka tegin oo aan kasoo maqnaan dhowr isbuuc oo ah fatradii uu diinta islaamka soo galay waxaan xusuustaa inaan si toos ah ugu sheegay in haddii uu sidaani ku dhinto oo aanu diinta islaamka soo gelin uu masiirkiisu noqon doono inuu naarta ku waaro waxaan weydiiyey sida uu ugu dulqaadan doono cadaabkaas kulaylka badan haddiiba uu sidaani ula daalaadhacayo dhibaatada xabsigan adduunyada waxaan u sheegay inaanay jirin cid ka badbaadin karta qiyaamaha cadaabkaas ha noqoto xaaskiisa ama gabadhiisa waxaan ku idhi waxaa dhici karta inuu alla halkan kuu keenay inuu kuu sahlo cid xujada kugu oogto oo kuu caddaysa xaqa si aadan qiyaamaha ugu doodin inaanu jirin cid xaqa kuu sheegtay sidaasi darteed waxa uu igu yidhi aniguba waan ogahay inay jirto sabab halkan la ii keenay saddex iyo labaatankii bishii febraayo ee laba kun saddex iyo tobanka waxaan ka tegay halkii lagu hayay isxaaq muddo toddobaadyo ah si aan u soo qoro taqhriirkan walaalaha la joogayna waxaan u sheegay inay u suurageliyaan waaran inuu dhagaysto muxaadaraadka sheekh anwar al cuulaqi raximahullah kadib shan maalmood oo aan ka maqnaa isxaaq waxa uu siddeed iyo labaatankii bishii febraayo laba kun saddex iyo labaatanka allah ku soo dejiyey waaran barakaadkiisa iyo nicmooyinkiisa tani waxa ay dhacday anigoo aan ku sugnayn halka uu ku xirnaa laakiin bil kadib dhacdada ayaa waxaa fariin iigu sheegay mid ka mida walaalihii la joogay koob iyo tobankii bishii abriil laba kun saddex iyo tobanka ayaan mar kale aaday halkii lagu hayay isxaaq tani waa markii ugu horreysay ee aan arkay isxaaq kadib markii uu qaatay diinta islaamka intii aan kusii socdayna halka uu ku xirnaa mid ka mida walaalaha ayaa iiga sheekeeyey juhdiga iyo dadaalka uu bixinayo isxaaq si uu u barto diinta islaamka wuxuu kaloo ii sheegay in camuu isxaaq uu bartay gudashada salaada uuna bilaabay akhrinta qur-aanka kariimka ah iyo kutubta qaar iyo sidoo kale barashada luuqadda carabiga isagoo alle u mahad celinaya ayuu walaalku ii sheegay in adeer isxaaq uu leeyahay xusuus wanaagsan iyo caqli ballaaran aadnay ugu fududahay inuu arrimaha ku cusub barto subxaan allah hadallada uu walaalkaasi igu dhahay kadis iguma ahayn wakhtigii dheera ayaan baaritaanada iyo su-aal weydiinta aan ku hayay isxaaq ayaan dareemay inuu alle ku manaystay awood xagga fikriga ah walaalka ila socday wuxuu kaloo ii sheegay in isbeddel xagga muuqaalka ah laga dareemaya isxaaq qof kastana uu wejigiisa ka arki karo nuurka iimaanka aniguna markii aan arkay isxaaq waan dareemay nuurkaas iimaaniga ah markii aan galay qolkii uu deganaa waxa uu isxaaq ii soo taagay labadiisa gacmood si uu ii salaamo waana markii ugu horreysay oo uu sidaasi sameeyo tan iyo markii aan isbaranay aniguna waan salaamay waana mucaanaqeeyey wejiga ayaana ka dhunkaday isla waqtigan waxaan arkayay inay hor taalla laba arrin oo waaweyn waa midda koowaade juhdiga iyo dadaalka xooggan ee la iga rabo si aan camuu isxaaq u siiyo tarbiye iimaani ah iyo tan labaad oo ah inaan baaritaan dheer sameeyo si aniga iyo walaaluhuba ugu laabqabowsadaan in isbeddelka aan arkayno uu yahay mid dhab ah oo aanu ahayn midna lagu khiyaamaynayo si guud howlmaalmeedka adeer isxaaq waxa uu ku qaataa barashada diinta islaamka waxa uu soo kaca aroor hore isagoo salaadaha jamaacada la tukanayay walaalaha xaraasada ka haya marka uu dhammaysta adkaarta uu xifdisan yahayna waxa uu sameeyaa jimicsi iyo jirdhis kooban inta uu jimicsiga sameynayo waxa uu inta badan dhagaystaa duruus ku saabsan siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu jeedinaya sheekh anwar al cuulaqi raximahullah duruusta siirada waa uu dhammaystay haddana waxa uu wadaa markii labaad ka hor inta aanu siirada dhagaysanna waxa uu akhristay kitaabka alraxiiqu almaqtuum sagaalka aroornimo marka ay saacaddu tahay wuu quraacdaa adeer isxaaq markaa kadibna inta badan waxa uu qaataa cashirka luuqadda carabiga waxa uu haystaa barnaamij dhammaystiran oo barashada luuqadda carabiga kaasoo ay bixiso jaamacadda islaamiga ee magaalada almadiinatu almunawara allama haddii kuma kaaftoobin adeer isxaaq inuu keligiis barto luuqadda carabiga ee waxa uu bilaabay in walaalaha la joogo uu uga faa'iideeyo duruusta uu qaatay heer guriga aan joogna uu isku bedelay goob waxbarasho intaa kadibna waxa uu qaataa qayluulo yar oo nasiino ah ka hor inta aan la gaadhin salaada duhur kadib marka salaada duur ay jamaaco ku wada tukadaan waxa ay walaaluhu sameeyaan xalqo cilmi ah oo ay ku diraaseeyaan kitaabka riyaadu saalixiin darsigana waxa uu ku baxaa luuqadda ingiliishka maadaama adeer isxaaq uu horay usoo dhameeyey duruusta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa inta badan dhacda inuu walaalaha la wadaago fawaa'idda qaar ee axaadiista ay walaaluhu diraasaynayaan isagoo weliba ku baraarujinayo duruusta kale ay habboon tahay inay qaataan intaa kadibna walaaluhu waxa ay qaataan darsi kale oo luuqadda carabiga ah inta badan wakhtiyadan oo kale adeer isxaaq wuu seexdaa wuxuuna usoo kacaa salaada casir si uu jamaacada ula tukado walaalaha
أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أنا وجد وأرى المنكر لا أرضى به ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله